Cool. I'm Nikki Strong, and this is VOA1, The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah tobanka bisha oktoobar ee sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan idinkuga hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan kusoo qaadan doono dood ku saabsan dowrka ay dhallinyarada caafimaadka baratay ka qaadan karaan yaraynta faafista cudurka covid
xilliga lagu jiro wacyigelinta oo dadka laga wacyigelinaya xanuunka kan dadka badankii waxayba aaminsay inuusan xanuunkan ku dhacayn dadka waxay u badan dad noomaadhiga oo reer guuraayo bulshada waxaan ugu baaqayaa meel kasta ay joogaan in ay ka feejignaadaan cudurkan safmarkaa ee covid nteen dabcan cudurku ma aha cudur tegay heesta maantana waa ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
madaxweyne donald trump ayaa lagu wadaa in sabtida maanta ah uu aqalka cad ku martigeliyo boqolaal dad ah isagoo halkaasi kula hadli doona sida uu sarkaal sare oo maamulka ka tirsan u xaqiijiyey v o a tani ayaa noqonaysa kulankii ugu horreeyey ee uu si shakhsi ah u qabto madaxweynuhu tan iyo markii uu asbuuc ka hor ku dhawaaqay in laga helay cudurka coronavirus taasi oo keentay in dhowr cisho uu ku qaato cisbitaal military oo lagaga daweynaya cudurka covid sagaal iyo toban warkan oo markiisii hore ay tabisay warbaahinta a b c news ayaa ah dhacdo uu madaxweynuhu ka jeedin doono khudbad ku socota dibadbaxayaasha nabdoon ee sharciga iyo kala dambaynta trump ayaa la filayaa in khudbaddiisa uu ka jeediyo mid ka mida balkoonada aqalka cad trump ayaa isniintii soo gebagabeeyey afar maalmood oo ku sugnaa xarunta caafimaadka military ee walter reid tan iyo markaasna dhakhaatiirtiisu waxa ay dadweynaha usoo bandhigeen warar ku saabsan xaaladiisa oo soo hagaagaysa weli khubarada caafimaadka dadweyne ayaa su-aal ka qaba go-aanka qabashada munaasabad dadweyne ee wakhtiga sidan ugu dhow xilliga uu cudurku haleelay madaxweynaha madaxweynaha azerbaijaan ayaa jimcihii meesha ka saaray in wax tanaasul ah loo sameeyo armeniya hadalkan oo imanaya ka hor wadahadallo looga gun leeyahay in lagu joojiyo dagaalkii ugu dhimasho badnaa ee ka dhaca gobolka koonfurta coxiska muddo ka badan shan iyo labaatan sano mowqifkan aan gorgortanka lahayn ee khudbad uu madaxweyne ilham caliyeef ka jeediyey tv-ga ayaa u muuqda inuu yaraynayo fursad lagu dejiyo xiisadda xilli wasiirada arrimaha dibadda ee azerbaijaan iyo armeniya ay gaareen magaalada moscow wadahadalladan ayaa la filayey inay noqdaan xiriirkii diblomaasiyadeed ee ugu horreeyey ee dhex mara labadan dal ee cadaawaddu u dhexaysay tan iyo markii uu dagaalku ka qarxay gobolka nagorno karabakh toddobaankii sebtembar kaasi oo ay ku dhinteen boqolaal qof dhulkan buuraleyda ah ayaa waxaa iska leh azerbaijaan marka loo eego sharciga caalamiga ah laakiin waxa uu gooni u goostay markii uu burburay midowgii sofiyeeti waxaana ku nool oo xukumo bulsho kasoo jeeda qowmiyadaha armeniya dagaalkan ayaa ahaa kii ugu darnaa tan iyo dagaalkii labada dhinac dhex maray intii u dhexaysay iyo kaasi oo ay ku dhinteen dad gaaraya soddon kun oo qof islamarkaana lagu soo afjaray kadib markii la gaaray xabajoojin si joogto ah loogu xadgudbayey warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa aan dib idinkuga celiyo nuur xasan nuur bukhaari
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir oo warka caalamka inoo aqriyey halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan fm ta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqoliyotoddobadhibicsideed ha moogaan idaacadda v o e kuna xidhnow warka v o e iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o e ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o e somali com
haatanna ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa boosaaso noogu soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaad walba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o e barnaamijka toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonnaa doorka wacyigelinta dhallinyarada ee xanuunka koronafirus gaar ahaan dhallinyarada caafimaadka bartay barnaamijka waxaa igala qaybgeli doonaa raaqiyo maxamuud cabdow iyo shaakir cabdulaahi ducaale oo ka mid a dhallinyarada magaalada boosaaso iyagoona bulshada ka wacyigeliya sidii xanuunkaasi looga hortegi lahaa ugu horreyn barnaamijka ayaan ku soo dhoweeyey shaakir cabdulaahi waa ku dhowahay asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi tacaala wabarakaatu aad baa kaa mahad celinaya yuusuf iyo bahda v o e aad baad mahadsantahay yuusuf oo adiga iyo weliba bahda v o eeda sida quruxda badan aad hadba bulshada ugu keentaan barnaamij loo baahan yahay ama mowduuc markaas taagan dabcan dhalinyaradu inta ugu badan ama lafdhabarta ugu badan ee bulshada weeye haddana door aad muhiim ugu ah ayay ku leeyihiin baraarujinta hadday ahaan lahayd cudurkan safamarka ee covid ee dunida halaakeeyey dabcan sidaad og tahay yuusuf oo cudurkan adigu hadda in adigu sanad ku dhowdhow buu dunida aafo ku hayaa marka dhallinyarada waxbartay ee bahda caafimaadka khaasatan waxay ahaayeen kuwa markasta wacyigelinaya dadka u taagan u heelan sidii ay markasta u gaarsiin lahaayeen miyi iyo magaalaba inuu cudurkan yaa wax jira dabcan dadkeena soomaali badankoodu waxay aaminsan yihiin ama ay aaminsanaayeenba markii hore cudurkan inuu yahay cudur gaalada loo soo diray uusan ahayn cudur dee gaalo islaan qof cidna dee aan u kala aabayeelin taajir faqiir qof kasta ku dhacaya wuxuu marna hadduu cudur yahay malaha gaalo iyo islaantoonna waa cudur loo sameeyaa marka dhalintu door aad u muhiim ah ayay ku lahaayeen weliba bahda caafimaadka ee dhallinyarada waxbarta ee maskaxda wanaagsan ee jiilka cusub ee bahda caafimaadka bartay aad ayay u dardargeliyeen dabcan saamaynta ama in ay ka wacyigeliyaan dadka cudurkan safmarka ah ee covid weliba iyagoo dee meel kasta ugu tagaaya weliba maadaama dee waxbarashadii la fasaxay intaasna faa'iida u sii yeeshay xaggee marka wacyigelintaasi dhallinyarada ka sameeyaan doorkooda muxuu yahay wacyigelineed ee dhallinyarada ay bulshada u sheegayaan ee caafimaadka bartay waa mahadsantahay yuusufow dabcan meel kastoo bulsha isugu imaan karto ama aad laysdhihi karo dadba isugu imaanaya way tegayaan dhallinyaradu haba ugu badnaatay markay iskuullada furnaayeen iyo haddooba la furayba inay iskuullada ka sameeyaan maxay aheeto magaaladoo kaleeto sidoo kaleeto waxay dhallinyaradu adeegsanaysa social mediaha maadaama cudurkan dee muhiimada koowaadba kow ay tahay in la kala fogaado marka inta ugu badan social mediaha oo inta badan dadku ay isticmaalaan ayay adeegsanayeen sidoo kaleetana meelaha kaleetana waa ay tegayaan weliba magaalooyinkaoo kaleeto weliba hadda magaaladan aan joogno innaga dadka aad bay isu dhex maraan weliba suuqoo kaleeto marka dhallinyaradu waxaa weeye kuwa markasta u taagan in ay ka wacyigeliyaan dabcan dadka si ay cudurkan ay isaga ilaaliyaan maadaama uu dee cudurkan ka hortag uu leeyahay ka hortagiisuna ay tahay awaamiirta ay bahda caafimaadku ku siiso in aad qaadatid waayahay barnaamijka madasha dhallinyarada ayaan ku guda jirnaa shaakir dadweynaha aad la hadashaan dhallinyaradiina aqoon-yahanada ee arrimaha caafimaadka iyo xanuunkan sida layskaga ilaalin lahaa dadka wacyigelintiina maxay kaga soo falceliyaan ma qaataan talooyinka caafimaadka sidoo kale ee maku dhaqmaan aad baa mahadsantaha yuusufow barnaamijkan covid ama coronavirus oo ah cudur safmara oo dhammaan bulshada iyo cid walba muxuaha saameyn ku yeeshay xilliga lagu jiro wacyigelinta oo dadka laga wacyigelinaya xanuunka kan dadka badankii waxayba aaminsay inuusan xanuunkan ku dhacayn dadka waxu badan dad nomaadiga oo reer guraayo oo xanuunada tan noocan oo kalea aysan ku dhicin dad muxuu ahay soomaaliya ku nool marka markii mararka qaarkood u sheegayso dadka qaarkood aad bay kula yaabayaan waxay moodayaan inaa waxa weyn aa ka sheekaynayso dadka qaarkii waa ka falcelinayaan markaad tiraahdo waa inaad farxalata qofka qufacaya waa inuu afka dabooshaa waa inaad muxuu ahay salaanta joojisaan oo xagga sare iska salaantaan waxyaalaha noocaasoo kale ah waxay sababayaan muxuu ahay in qofkii iyo dadkii ay muxuu ahay ay xanuunkii ka hortag ay sameeyaan saa daraadeed marka anagu waxyaalaha ugu xoogan aan ku samaynayno waa dhinaca social mediaha dhinaca reports la diyaariyo oo mxuaha loo gudbiyo dadka in kaalamkii i d b s kii la booqdo oo iyagoona iyagoo loo qaybanayo facemaskigii shaambadii farxalka kuwaas waxay ka caawinayaan dadkii inay ka hortag fiican ay sameeyaan wacyigelintaas oo kale aad samaysaan oo dhallinyaraduna ay sameeyaan oo kale marka laga yimaado idinka laftigiina wasaaradda caafimaadka wacyigelintaasi ma idinkula jidhaa wasaaradda caafimaadka iyadoo kaashanaysa muxuu ahay saraakiisha tusaale ahaan golis iyo kuwa lamidka aba dadku tusaale ahaan marka qof qof kale wacayo kale waxaa ku xiran fariintii informationka qofka halkaa ka ogaanayaba in xanuunkan yahay xanuun tahlukaa musiibaah taasaa waxay tahay door ka qaadanaysa in markii qof walba qof wacayo ama baadiyaha jooga ama magaalo ama tuulo inuu xogtii helo informationka iyo xanuunka yuusuf haddaan ku darsootan wasaaradda caafimaadka dabcan wasaaradda caafimaadka realitiga markaan ka hadalno waa tan mar kasta u taagan ilaa uu cudurkan bilowday ilaa uusan xitaa sooba gaalin dalkeenna inay markasta bulshada ka wacyigeliso dabcan u sheegto cudurkan inuu yahay cudur jira laakiin alxamdulilah markuu cudurkan bilowda iyo hadda bulshadu dabcan laba cudur bay u kala yahay waayo marka hore ma fahansanayn balse hadda way fahansan yihiin maadaama uu dalkeeni soo galay aad bay u fahansan yihiin waxaana aaminsanahay hadda inay dabcan inta badan lagu dhaqmo awaamiirta ay siiso wasaaradda caafimaadka dadku muu u nugul yihiin mase qabaan inay iyagu laftigooda ay sameeyaan ka hortegiisa xanuunkan marka aad la hadashaan oo kale walaahi aad iyo aad dabcan waxaa moodaysa marka horeta inaan dabcan la fahansanayn laakiin hadda alxamdulilah qof kasta wuxuu jecelyahay inuu naftiisa kontaroolo in uu iska ilaaliyo isdhexgalka dadka kaleeto inuu markasta dee uu qalbiga ku hayo inuu cudurka cudur jira yahay marka dadka aad bay usoo fahmayaan cudurka waa ayna jecel yihiin mar kastaba in ay sameeyaan kala fogaansho ay cudurkan ka hortagaan walaahi horta waa sax goobaha ugu mashquulka badan magaalada waa suuqa dabcan horta suuqu maxay ahayd kole dadku way fahansan yihiin haddana waxaad moodaa meesha ugu daran cilada horta ay naga haysato waaba halkaas suuqa waxaad arkaysaa dadkiyo aan wadan qalabka laysaga celiya ama ha ahaato maaska afka ama wax kaleetoba aan wadan kaleeto waxaad arkaysaa kaleeto in ay isdhex maraayaan bulshada iyo weliba bulshooyin kaleeto sida oromadoo kaleeto ee magaalada joogta marka horta halkaas caqabad aad u weyn baa waxaa ka jirta dabcan dadkii weliba aan si fiican u fahansanayn in cudurka uu yahay cudur jira iyagoo fahansan haddana kuma dhaqmayaan awaamiirtii badankood shaakir boosaaso aad dibba aad dadku ugu soo laabtay waa laga soo xagaa noqday magaalooyinka hore la aaday dibba magaalada boosaaso loogu soo laabtay waa xilli qaboobo ah dadku waxay aaminsan yihiin in qaboobihii hadda la galay in xanuunkan uu saameyntiisa xoog u lahaan doono maadaama marka hore cimiladu aad u kululeed dadkuna ay qabeen in meelo kulul uusan xanuunkan ku dhici karin marka ma u malaynaysaa dadku inay hadda ku baraarugsan yihiin in xanuunkan ay ka hortag xoog leh ay sameeyaan
dadku hadda waa soo fahmayaan oo yacni bilowgii hore iyo hadda hadday fiican yihiin dadku hadda badanaa markii a ku harto suuqa goobaha shaqada at least qofku wuxuu wataa face mask buu wataa oo afka xiran yahay sidoo kale wuxuu la qabsaday qofkii in maxaa inaan la issalaamin oo xagga sare la iska salaamo hawada sidoo kale dadkii wacyigelintii bay aad u fahmeen oo maxaahay waa dhinaca wicitaanka qofkii markuu mar walba dhegaysto ama qof wuco xogtii informationkii buu dhuuxayaa waxyaalaha suuqa marka caqabadaha waxaa keenaya in dadkii iyagoo isdhex maraya jaam ah ee suuqa weynaha oo kale oo dadkii ay isugu jiraan different cultures qowmiyado kala duwan waxaa keenaya in xanuunkii uu sii faafo ama soo bato maalmaha kan xoogaha waxaa saameyntiisi baa la dareemayaa oo hadda bilihii u dambeeyey waa yaraa laakiin waxaa keenaya xagaabaxa kan iyo dadkii oo ka kaliya meelo meelo qabow baa waxay keenaysaa in magaalada laisugu yimaado oo laisku neefsado laissalaamo oo laisku hindhiso baa wuxuu keenaya korukac dhanka xanuunka dhalinyarada waa lafdhabarka la yidhaahdaa bulshada dib waxa uu soo xagaa noqday dhallinyaro aad u tiro badan magaalooyin ku maqnaa dib waxaa la isugu arkayaa goroomadii iskuuladii dhallinyaradu laftigooda fajignaan noocana ma qabaan waxaa jira tiimis dhallinyaro ah baa jira oo ka kooban qeybaha iskoolada jaamacadaha qeybaha dhallinyarada suuqa kuwaas mar walba si diiblia ama si indirect u gudbinaya informationkii iyo xogtii kahortaga dhalinyaradu horta aad bay u baraarugsan yihiin in xanuunkan yahay xanuun saameynaya bulshada tusaale ahaan goobaha ciyaaraha kubadda goobaha jaamacadaha markii aad la isu dhex galo waxaa fiican qofku in mar walba feejigan yahay uuna ka warhayo xanuunka ay saameynta uu leeyahay maxaa ku doorateen marka inaad dadka wacyigelisaan aad baad umahadsantahay yuusufow dabcan dee maadaama anagu aan nahay dhallinyaro inta ugu badana dadka ay dhallinyarada tahay inteda kaleeto dee qofka dhallinyarada oo wax kasta dareemi karo maadaama uu yahay jiil cusub maskax firiisha leh haddana aqoon ku darsaday sida ashli ashligeed baan inta badan bahda caafimaadka khaasatan ardayda caafimaadka barata ama kuwa dhameeyaba oo dalka ka dhameeyay ay markasta u jecel yihiin in ay ka wacyigeliyaan bulshada in maxay cudurkan sidii laysaga ilaalin lahaa walow dee hadda realitiga markaan ka hadalno yuusufow aysan u muuqan dabcan in hadda uu jiro dabcan maxay ahayd toole in lagu dhaqmay awaamiirtii waayo hadda waxaa la galay dabcan xilli cusub qaboobaa bilowda khaasatan boosaaso waxbarashadii baa dib loo furay cudurka haddana waxaa layidhi inuu cudurka soo noqday baa la sheegay haddana saasay tahay goobi waxbarashada uma diyaarsana magaaladii oo dhan uma ay diyaarsana waxaa arkaysa in galaas lagu dhiganayo toddobaatan qof ama konton qof waana dareemi karta culayska intaa la eg uu leeyahay marka weli horta habacsanaanta way jirtaa laakiinse dabcan weli kama aysan quusan dhalinyaradu inay wacyigeliyaan ay bulshada u sheegaan inuu cudurkan cudur fidaaya yahay haddana uu soo laba kaclaya weliba inta hadda la isdhigta goobaha waxbarashada oo kale xiisadaha markaa qaadanaysaan macalimiintu ma idinku wacyigeliyaan inaad bulshada ugu adeegtaan aqoontaa baranaysaan mana la siiyaa xiisado ka madax bannaan xiisadaha casharadiina oo ku saabsan inaad si baractikaala ku qaadataan kahortegista dadka loo sameynayo xanuunka coronavirus horta yuusufo waxaa jirtay dabcan markii cudurka uu bilowday oo la ogaaday in dee cudurkan uu soo galay dalkeenna inta badan waa tii waxbarashada la wada fasaxay haddana dabcan dhallinyaradu macalimiinta badankood waa dad iska iyaguna dhallinyaro ah maxay ahayd toole mar kasta waa loo tababaraya ardayda in ay bal waxa ay barteen ay bulshadooda dib ugu laabtaan marka mar kasta way u taagnaayeen annaguna de wixii waanu ku dhaqmayna markaasoo waxbarashada waatiina laga fasaxay oo hab online ah baan jaamacadii ku wadanay laakiin hadda dee koronihii waysagii degay haddana hadda dib buu usoo laabtay waxbarashadii barteedii bay ka socotaa marka caqabada ugu badan jaamacadaha weliba way roon yihiin iskuullada ugu daran oo maxay ahayd aad laysu dhex galaa marka dee hadda weli wacyigelinta way socotaayoo bulshada waa laga wacyigelinaya in dabcan la kala fogaado in cudurka uusan fidin sidii horeeto lagu soo laabto wax dhankayaga waxaa weeye in xanuunkan uusan noqon aafo weyn oo ku habsatay bulshada yacni awood walban waxau samaynaynaa iyo karaan walba si dadkaas weli lahaayeen wacyigelin dhammaystiran ka hortaga xanuunkana u noqon lahaa mid lagu guulaystay doorka wacyigelintiina muxuu yahay ilaa intee sii wadaysaa marka wacyigelintan yuusufow ilaa cudurkan uu dhammaanayo dabcan dhalintu waxaweye markasta way u taagan yihiin marxalad kasta oo dalkooda soo wajahda in ay la qaybsadaan bulshadooda in ay wixii ay barteen dee lagu soo tabcayay in ay bannaanka keenaan oo markasta bulshadooda wacyigeliyaan dhalinyaraduna mar walba igu heelan tahay xanuunka kan siduu u dabargo'i lahaa runtii loo wada jihaystay dhalinyaraduna wax ka go-aan mxua in xanuunkaas meel laga soo wada jeesto bulshadana go-aanka waan la qabtaa waxaan rajeynaynaa in bulshada noqoto bulsha caafimaad qabta ka dhowrsoona xanuunka iyo wix lamidkaaba marmarka qaarkood ma jiraan inaad caqabada kala kulantaan intaad ku guda jidhaan wacyigelinta dadka ee xanuunka coronavirus haa xilliyada qaar waxaa jira dad markii aad u sheegto tiraado faradhaqo facemaski xiro dadka ha salaamin moodaya in maxaaha waxyaalo kale iyo arrimo kale aad faafinayso abaawado dadka qaarkood markaaad si dhiiblia si hoos wax ugu sheegto aad xogta siisan insha allah wax fahmeen laakiin caqabada waa jiraan laakiin caqabada aad u yarooye
gabagabada barnaamijka ayaa soo gaarna madasha dhalinyarada baaqiina ugu dambeeya aad u jeedinaysaan bulshada qeybaheeda kala duwan ee ka hortagista xanuunkan muxuu yahay baaqa ugu dambeeya aan bulshaweynta gaarsiinan waxaa weeye bulshooy aan meel uga soo dajeysano xanuunka waa ballanteena waxa weeye in afka la xirto face maski faradhaqashada in maxaa ahay goobaha bulshada ku badan tahay laga fogaado in hindhisada qofku maxaa ahay uu soo qaato maro uu ku hindhiso inuusan muxuu ahay dhexgelin goobaha ciyaaraha goobaha ay bulshada ku timaado ilaa daalika si xanuunkan u noqon xanuun ina saameeya ballanteen waxa weeye bulsho caafimaad qabta wacyigelinta inaan qaadano idinkuna aad qaadataan oo aad nagala shaqaysaan barnaamijka wacyigelinta coronavirus baaqaaga ugu dambeeya ee bulshada wacyigelinta aad baad u mahadsantahay yuusufow ugu horeyn bulshada waxaan ugu baaqayaa meel kasta ay joogaan in ay ka feejignaadaan cudurkan safmarkaa ee covid nteen dabcan cudurku ma aha cudur tegay mana tegi doono muddooyinkan soo socda waa uu sii joogi doonaa marka markasta waxaan kula talinayaa in ay qaataan awaamiirta caafimaad ay siinayso wasaaradda caafimaadka maadaama uu cudurka yahay cudur halika ah oo dunida oo dhan saameyn kaga tegay marka markasta waxaan dabcan ku wacyigelinayaa in ay xaaladooda caafimaad uu la socdo qofku hadduu madax xanuun iska dareemo ama isbedel noloshiisa ku timaaday inuu gooba caafimaadka la xiriiro si uu cudura kan isaga baaro saas ayaan kula talinaya ama ugu baaqaya bulshada markasta inay xaaladooda qofku walba inuu xaaladiisa la socdo uu kana hortago iska ilaaliyo meelahay dadku isugu imaanayaan maxay ahay toole iyo weliba meel kasta uu dareemayo inuu cudurkan ku faafayo hadday ahaan lahayd xalfadaha waxaasoo dhan inuu iska ilaaliyo mar kastana uu xaaladiisa caafimaad uu la socdo uusan isdhigan taas ayaan bulshada kula talinaya meel kasta ay joogaan maadaama uu cudurku yahay cudur aad u daran saamayn ba-anna wata sidoo kaleeto waxaan kula talinayaa in dhallinyarada markasta u taagan in ay bulshadooda wacyigeliyaan in la soo dhoweeyo in awaamiirta ay idin siinayaan ama waxa ay bulshada intooda kale ay ku dhaamaan ay idin siinayaan bulshaduna ay guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan toddobaadkani kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan ila socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso intaa barnaamij la mida ku kulmi doona waxaa idinkaga tegaynaa anigii asxaabtii barnaamijka madasha igala qayb gashay sidaas iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo barnaamijkaasi madasha dhallinyarada nala socodsiinayay
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha waxaana soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed bish aan ku bilowna ee tartanka koobka yuruba league ayaa caawa iyo habeen dambe ay xulalka yurub isku haleeli doonaan ciyaaraha caawa dhici doona waxaa ka mid ah sbain oo la ciyaaraysa kooxda qaranka ee switzerland ukraine ayaa martigelin doonta jarmalka waxay afartaas xul ka wada tirsan yihiin zoonka afraad ee qaybtiisa a zoonka koowaada gruubka cna waxaa ku wada jira oo is arki doona caawa xulalka luxemburg iyo qobrus montenegro oo la ciyaari doonta azerbaijan waxaa sidoo kale dhici doona ciyaaro dhex mari doona malta iyo andora latviyana waxay dhadheeli doontaa feru island ciyaaraha habeen dambe dhici doonana waxaa ka mid ahaa talyaaniga oo la ciyaari doona poland xulka netherlands ama holland oo la dheeli doona xulka bosnia an herzegovina ingiriiska belgiumka ayuu la dheeli doonaa iceland iyo denmark ayaa is arkaya croatia waxay la ciyaari doontaa sweden faransiiskana bortugiiska ayuu fooda dari doonaa xulka norway ayaa la ciyaari doona xulka romania waqooyiga ireland iyo austria ayaa sidoo kale is arkaya israael waxay la ciyaari doontaa jamhuuriyadda jak scotland iyo slovakiana oo ay is arkayaan turkiga iyo ruushka ayaa ballansan habeen dambe serbiyana waxay la dheeli doontaa hungary waatahay dhegeystayaal natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahaasi waxa aad ku maqli doontaan idaacadeheena soo socda xubinta ciyaaraha waa naga inta
mahadsaned nuur bukhaari oo nala socodsiinaya xubintaasi cayaaraha dhegaystayaal haatanna dhinacii kaalmaha heesa haddii aynu jalleecno waxaan idiin soo qabanaya codka fanaanka allah u naxariistee cumar dhulle cali
inaanahay habeen iyo inan hibooy kula hawlyaray an kala hobsado inaanahay habeen iyo inan hibooy kula hawlyaray haddaanan ku arag naftan heefaya waan hawl badno harhka maalintii haddaanan ku arag naftan heefaya haddaanan ku arag naftan heefaya inaanahay hacoo iyo inan sidaa ku hagaagsanay an kala hobsado inaanahay hacoo iyo inan sidaa ku hagaagsanay ku hagaagsanay an kala hobsado aan kala hobsado mahe aan kala hubsado aan kala hubsado waan hanuunsano hilibkaygiyay halkaad joogtidunbaa laga soo helaahalkaad joogtidunbaa layga soo helaa markay tahay habeen waan hanuunsano hilibkaygiyay halkaad joogtidunbaa layga soo helaa joogtidunbaa layga soo helaa kaamaan hadalii waxaad i huwisee habqankaygu wacan kala hobsado
heestaasi aan kala hubsado iyo fanaanka cumar dhuulle ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda waxaa noo farsameynayay maxamed cabdi xasan sandheere waxaan idinla socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo galabta afarta xaggiina waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo